أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati yuusuf qisadii nabiyullaahi yuusuf ayaan ku dhex jirnay aayadda lixdan iyo sagaalaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa caawa waxaan soo marnay aayaddii hore iyo labadii aayadoodoo aayaddan ka horeysay waxay ku saabsanaayeen ballanqaad ay kala galeen nabiyullaahi yacquub iyo owlaadiisa ballanqaadkaasoo ay ku qaateen oo ay ku wadeen wiilkii markaa nabiyullaahi yuusufku bahda ahaa ee uu yidhi soo kaxeeya haddii kale waxba la idin siin maayo ballanqaadkaabay kala galeen yacquub iyo ilmihiisa wiilkiibaa marka sidaa lagu waday waa la dardaarmay nabiyullaahi yacquub hal albaab inaynan ka gelin oo dhowr albaab ay ka galaan si isha aynan ugu dhicin bani aadamka ishiisa sidii bayna yeeleen saas ayayna masar ku galeen marka magaaladii bay galeen yuusuf bay markaa u tageen markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walamaa markii dakhaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf korkiisa ay u galeen aawaa wow dumay akhaahu yuusuf wow dumay akhaahu walaalkiis ayuu soo dumay ilayhi isaga xaggiisa ayuu usoo dumay oo uu usoo dhoweeyey qaala wuxuu yidhi inii aniga ana aniga akhuuka walaalkaa ayaan ahay oo walaalkaa weeyaan aniga falaa tabta-is yacni ha ciishoonin oo ha murgin bimaa bimaa kii ha ku murgin kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan iyaga ayb markaan nabiyullaahi yuusuf markay u galeen kow iyo toban nin waaye markaas iyaga wiilkaa ku kow iyo toban ah markaa nabiyullaahi yuusuf qaabka oo walaalkii usoo dhoweeyey ama ou u dumay akharu lmufasiriin waxay leeyihiin martisoorkii iyo markuu soo dhoweynayay laba laba ayuu iskugu daray marka wiilkan ayaa soo harayoo faqad noqday ilaa kow iyo toban nin waayo laba laba marka laysugu daro qof baa markaa bannaanka baxayo wiilka ayaa markaa soo haray wiilkii marka isaga ayaa anaa wehel u noqonayo oo ka baabi-inayo cidlada iyo ayuu ku yidhi sidaas ayaa marka isagii oo wax iskula daray dabadeedna markii ay hoyanayeen oo ay jiifsigii iyo yacni jiifkii iyo la gaarayna isaga marka nabiyullaahi yuusuf ayaa yacni uu la seexday alimaamu tabari abu jacfar sidaas uu leeyahay mufasiriinta agtarkooduna sidaasay tilmaamayaan baqawina uu ka mid yahay qaabkaas waaye marka qaabka uu kusoo dumay walaalkiis walamaa markii dakhaluu ay galeen calaa yuusufa yuusuf korkiisa ay u galeen oy usoo galeen aawaa waa dumay yacnii yuusuf ilayhi xaggiisa ayuu usoo dumay akhaahu walaalkiis qaala wuxuu yidhi innii aniga ana aniga akhuuka walaalka walaalkaa waayo oo walaalkaa baan ahay falaa tabta-is ee ha murginoo ha ciishoonin min albu'si weeyaan ayb min albu'si ibta-asa yabta-isu ibti-aasan sidaas waay falaa tabta-is ay falaa taxzan ha tiiraanyoonin oo ha murgin bimaa kaanuu waxay ahaayeen iyaga ha ku murgin yacmaluuna inay samaynayaan ay bishayin facaluuhu binaa fii maa madaa wixii ay nagu samaynayeen walaalahaa adigana ay kugu sameeyeen anigana ay igu sameynayeen waxba ha ka tiiraanyooninoo ha ka murgin faina allaha qad fa ina allaha tacaala qad axsana ilaynaa maxaa yeelay alla waa noo ixsaan falay hana ogeysiinin waxa aan ku ogeysiiyeyna ha u sheegin sidaa buu ku yidhi marka ayb falaa tabta-is ha murgin bimaa kii ha ku murgin kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan falamaa jahazahum bijahaazihim jacala asiqaayata fii raxli akhiih falamaa markii marka tab kale buu haddana gelayaa nabiyullaahi yuusufo wiilka oo uga reebta iyaga falamaa markii jahaza oo u diyaargareeyey u diyaargareeyey hum iyaga bijahaazihim rarkoodii iyo diyaargarow wixii loo diyaarinayay markuu ugu diyaargareeyey jacala wuxuu yeelay assiqaayata weelkii wax lagu cabayey oo boqorka uu wax ku cabaayey waxna lagu beegayey ayuu wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii weelkiisa dhexdiisa ayuu yeelay uma markaa dabadeed addana waxaa dhawaaqay mu-adinun mid dhawaaqayo oo ogeysiinayaa ogeysiiyey ayatuha alciiru safarkaanow inakum safareydan kuwan owrta wato safarka ahow inakum idinku la saariquuna kuwa waxaday baa tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen walxaal aqbaluu qad aqbaluu ayna soo jeesteen calayhim korkooda ay kusoo jeesteen kuwii qaylinayay iyagoo kusoo jeestay waxay yidhaahdeen maadaa maxaybaa tafqiduuna aada raadinaysaan ood weynaysaan maxaad goobaysaan ood raadinaysaan ood weysan tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen nafqiduu waxaan weysannahay suwaacaalmeliki boqorka weelkii oo wax ku beegayey waliman qofkii jaa-a bihi la yimaado yacnii beega weelkaasna waxaa u sugnaaday ximlu baciirin rati inta uu qaado rati rarkiis ayaa u sugnaaday wa ana aniguna zaciimun baan ahay mid u kafaalo qaadaya bihi isaga anaana u kafaalo qaadaya sidaas qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baan ku dhaarannee laqad wallaahi baan ku dhaaranay qad xaqiiqahe calimtum waad ogaateen maa ji'naa ma imaanin uma aynan imaanin linufsida inaan hallayno oon fasaadinno fil ardi dhulka korkiisa inaan fasaadinno uma aanan imaanin dhulkan waad ogtihiin taasi wamaa kunnaa mana aanan ahayn saariqiina kuwa tuugo ahoo waxado qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii markaa qaylinayay famaa maxaybaa jazaa'uhu abaalmarintiisu ay noqonaysaa jazaa-u saariqi waayo tuugga abaalmarintiisu maxay noqonaysaa in kuntum haddii aad tihiin kaadibiina kuwa been sheegayo hadday tuugadu idinku soo baxdo idinka tuugga oo idinka mid noqdo oo warkiinaas aad leedihiin wamaa kunnaa saariqiin kuwa been ku sheegaya haddaad tihiin maxaa abaalmarintiisu noqonaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa-uhu abaalmarintiisa man jazaa-u man qof abaalmarkiis weeyaan wujida la helay assaacu ama assuwaacu beegii weelkii wax lagu beegayay fii raxlihi weelkiisa laga dhex helay kaas weeyaan abaalmarinta kaasaa qaadanaya oo markaa isagii baa markaa abaalmarintii la yaqaanay baa lagu abaalmarinayaa fa huwa isagu jazaa-uhu abaalmarintiisii waaye kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaa addaalimiina kuwa daalimiinto markaa wax haday falamaa markii jahazahum uu diyaargareeyey nabiyullaahi yuusuf bijahaazihim diyaargarayntoodii markuu diyaargareeyey oo alaabtoodii uu u raray oo markaa yacnii bixitin markaa un ay yihiin jacala wuxuu yeelay assiqaayata siqaayada waa almishrabatu waa weelka wax lagu cabo wahay almishrabatu waa alinaau aladii kaana yashrabu fiihi lmeliku weelka boqorka wax ku cabi jiray waay wayakiilu bihi طacaama cuntadana uu ku beegi jiro halbeeg u ahayd ayb wacalaa haadaa marka assuwaacu iyo wasiya wasiqaayatu waa isku macno xasanulbasrina sidaas ayuu ku tegay oo wuxuu yidhi assiqaayatu waasuwaacu sawaaun labadooda isku mid waa yiri jacala wuxuu yeelay assiqaayata weelkii boqorku uu wax ku cabayey fii raxli akhiihi buu yeelay walaalkii yuusuf walaalkiis yaraa weelkiisii dhexdiisa ayuu yeelay uma markaa waana iska tageen dabcan uma markaa dabadeed addana waxaa dhawaaqay mu-adinun mid dhawaaqayo ogeysiinayo wuxuu ku dhawaaqay ayatuha alciiru war safarkaanow kuwan qaafilada socoto oo iyagu yacnii owrtan raran oo safarka ahow inakum idinku la saariquuna kuwa wax soo xaday baa tihiin oo alaab tuuga ah ayaad wadataan qaaluu waxay yidhaahdeen wa aqbaluu walxaal qad aqbaluu iyagoo soo jeestay calayhim kuwan dhawaaqaya korkooda kusoo jeestay bay waxay yidhaahdeen maadaa maxaybaa tafqiduuna aada weynaysaan maxaad yacnii raadinaysaan ood weysan tihiin oo aada laadihiin ay ma ladii dalla cankum maxaa idinka dhumay waalfuqdaanu did waxaa weeyaan markaa did lwujdaan helitaankay cagsigeeda tahay ayb qaaluu waxay yidhaahdeen nafqidu waxaan weyneynaa suwaaca almeliki boqorka weelkii oo wax ku beegayey ayaan la-nahay waliman qofkii jaa-a bihi la yimaadana waxaa u sugnaaday oon siinaynaa ximlu baciirin rati rarkiis wa ana aniguna zaciimun bihi kaasi mid damaanad qaadaya anaa idiin damaanad qaadaya aayaddan marka fuqahadu waxay usoo qaataan laba baabba waa geliyaan baabu damaana baabu yacnii baabu damaan ayay geliyaan kafaaladana waa geliyaan wa waliman jaa-a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim ayb ninkii weelkaa la imaado wuxuu leeyahay rati rarkiis cuntadii ayaa la siinayaa laba baabay geliyaan marka wa ana bihi zaciimunta arrintaa anaa damaanad ayaa yaa kafaalo qaaday oo damaanad qaaday waa baabu damaankii ayb iyay gelaysaa haddii marka qof maal lagu lahaa adiga aada ka damiinato tira maalkaas anaa yacni maalkaas ninkan waa keenaya anigaana damiinka ah marna waxaa weeyaan isaga ayaad damaanaysaa marna isagii inaad keento oo jirkiisa ayaad meesha keenaya jirka marka la keenayo kafaalo wa damaanka caadiga oo isaga marka in la damaanayana marka yacni waxay tahay baabu damaana la yidhaahdaa baabka marka damaanku haddii uu ku qanco qofka loo damaanayo isaga dartiis ee deynta laga qaboo kale haddii uu damaanadaada ku qanco ninkaasaad damiinanaysaa daaminku marka ninka wax loo damaanay isaga wuxuu xaq uu leeyahay inuu ninkan lacagta weydiisto ama inuu kii uu ku lahaaba weydiisto ninkaani marka hadduu ka bixiyo lacagta ninkan wax damiintay oo daaminka hadduu lacagta ka dhiiba ninkii isaga waa ugu laaban karaa oo wixiisii waa kaa bixiyey wau dhihi karaa ayb meeshaas marka xoogaa madaahibtun waxay ku kala yar duwan yihiin haddii uu bixin waayo kii kan ma laga rabaa isaga maalka madaahibta afarta qaarkood waxay leeyihiin sida imaam maalig oo kale madhabtiisu waxay tahay haddii uu kii la damiintay keeni waayo kan wax damiintaa lacagta lagu leeyahay isagiina la waayo imaam madhabka alimaam yani qowlka mashhuurka imaamu shaafici iyo yacni abu xaniifana iyagu waxay qabaan ninkan marnaba waxba lagu lagu maal inuu gudo marnaba lagama rabo hadduunan isagu maal isa saarin damaanad unbaa laga rabaa ninkaas inuu keeno saa marka wax loo gudo laakiin haddii uu maalka anaa la igu leeyahay sidaas oo kale oo wax ku damiinto inuu markaas yacni maalkii bixiyay noqoneen hadduu dhintay qofka la damaanayana oo deyn iyo lagu lahaa uu ka damaanad qaaday isaga isagay ku wareegaysaa deynta xadiidka abi qataadana macnahaasuu tusaayey ayb eewaxa la damaanad la damaanayana waa inay noqdaan waxay bannaan tahay in la damaano ayb waxaa kaloo aayaddan laga qaataa meeshan waliman jaa-a bihi ximlu baciirinna mas'alo kaloo fiqi baa laga qaataayo waa baabu ljicaala baabka la yidhaha aljicaala jicaaladuna waxa ay tahay qofkii waxaas ii keenay intaasuu leeyahay waa nooc marka ijaarada ka mida ijaarada iyo jicaaladu waxay ku kala duwan yihiin jicaalada camalka la qabanayaa lama yaqaano waa majhuul ijaarada laakiin camal macluum ah baa lagu heshiinayaa shaqadan ii qabo waxaanan kaa kiraystay ama shaqadan baad ii qabanaysaa gurigan baad ii dhisaysaa intaasaan ku siinayaa camalkiina waa macluum ujradiina waa macluum ou qaadan lahaa jicaalada laakiin camalku waa hayru macluum ujradana waa laakiin macluum waa la yaqaana oo waxaad leedahay matalan ninkii waxaas keeno hadda sida tan oo kaleba ay tahay intaas oo cayinan baan siinayaa waxaas ninkii ii keeno baadidaas ii keeno baadidan marka camalka ninkan uu ku keenayo lama yaqaano inuu keeni doono inuunan keeni doonin lama yaqaano laakiin jahaaladaas sharcigu waa ka indhalaabay waa la yska daayey maslaxada darteed iyadoo markaa la fiirinayo qofkan inuu wixiisii helo iyo yacni jahaaladaa yartaa waa laga daayey labadan daraf marka jicaalada darafka camalkaa laga jaahil yahay ujrada laakiin waa macluum ayb marka meeshaa marka wuxuu leeyahay meesha aayaddanna marka waa laga qaataa qaaluu waxay yidhaahdeen nafqidu waxaan weyneynaa suwaaca almeliki boqorka weelkii oo wax ku beegayey waliman qofkii jaa-a bihi la yimaado weelkaa waxaa u sugnaaday ximlu baciirin rati rarkiis ayaa u sugnaaday inta uu rati qaado oo cunto ah baa la siinayaa wa ana aniguna zaciimun mid daamin u ah baan ahay bihi isaga kaas qaaluu tallaahi qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranay laqad calimtum waad ogaateen maa ji'naa ma u imaanin inaanan u imaanin linufsida inaan hallayno fil ardi dhulka korkiisa inaan hallayno sidaa inaanan dhulkan usoo gelin waad ogaateenoo waad ogtihiin wamaa kunnaa ma anan ahayn inagu saariqiina kuwa tuuga ah oo xadayana ma ahayn yacni annaga dhulkan badar iyo waxbaan usoo doonnay ee tuugnimo uma imaanin ayb haddii la yidhaahdo marka min ayna calimuu laqad calimtum waad ogaateen bay leeyiin xaggee ka ogaadeen marka qiila qaaluu laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lardi waxay yidhaahdeen inagu dhulka inaan hallayno uma imaanin fainaa mundu qaطacnaa hada اطariiqa lam narza axada shay-an intii aan soo soconnay oo meeshii aan deganayn ilaa iyo masar aan imaanno cidna waxba kama nuqsaaminin maalkooda fas'aluu cannaa waxaad naga su-aashaan dadkan marka aan isla soconno oo yacni innaga nala socdo bal weydiiya oo dadkaa tuugnimo iyo wax maku taqaanaan bal dhaha dayib hal dararnaa axaddan bal inaan qof dhibnay iyo in kale bal dadkaa ka ogaada macnuhu sidaas dhulka inaan fasaadino yacni waad ogtihiin inaanan u imaanin yacni haddaad doontaan waa ogaa kartaan oo dad baan la nimid oo dariiq la soo marnay bal inaan tuuganahay in kale iyaga su-aala ayb aayadda marka waxaa laga qaadanayaa tuugnimadu inay fasaad fil ardi inay tahay nacam amwaasha dadka lianna daruuriyaadku shanta waxaa ka mid ah alamwaal lidalika tuugnimada in gacanta loo gooyo sharcigu u amray qofka saariqa markay shuruudiisii lagu goynayay marka la helo in gacanta laga jaraa la amray sababtoo ah wuxuu ku xadgudbayaa shay daruuri ummadda u ah oo maal ayuu qaadayaa ayb hadduu xoog ku qaado maalkiina lug iyo gacan isdhaafa in la jaro suuratulmaa-idan kusoo marnay labada xugunba ayb marka maxaa yeelay waa fasaad fil ardi dhulka korkiisa lagu sameynayo tuugadu ayb qaaluu waxay yidhaahdeen famaa jazaa-uhu famaa maxaybaa jazaa-uhu abaalmarintiisu ay noqonaysaa in kuntum haddii aad tihiin idinku kaadibiina beenaalayaal warkan aada sheegaysaan oo ah wamaa kunnaa saariqiin haddaad been ku sheegaysaan oo sidaa laydinku ogaado abaalmarintiinu maxay noqonaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa-uhu waa mubtada way qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa-uhu jazaa-u saariqi kan xaday tuugga abaalmarintiisa iyo jazihiisu man qof wujida laga helay waayo fii raxlihi weelkiisa dhexdiisa laga helay waayo kan la abaalmarinayo tuugga jazihiisa yacnii tuugga abaalmarintiisa iyo cuquubadiisa kan lagu abaalmarinayo waa man waayo wujida laga helay fii raxlihi tuugada laga helay fii raxlihi weelkiisa dhexdiisa jazaa-uhu waa mubtada man wujida fii raxlihina waa qabarkii siyaabo kalena marka waa loo sheegi karaa ayb fahuwa jazaa-uhuda dambana waa ta'kiid ayb fahuwa isagu midaa aan sheegnay jazaa-uhu waayo waa abaalmarintiisa waayo kadalika sidaadaasaan najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falo marka jaza hadda abaalmarintii maynan xusin inta kama muuqato laakiin waa muqadar oo macnuhu wuxuu yahay jazaa-uhu kan waxday abaalmarintiisa man qofka wujida la helay sari tuugadii fii raxlihi weelkiisa dhexdiisa laga helay yustaraqu waa la addoonsanayaa kaasi muddo sanad abaa la addoonsanayaa fa huwa isagu kaasi jazaa-uhu abaalmarintiisa waa in la qabsado ninkii oo wax ka xaday loo dhiibo hal sano ninkaas oo iskaga shaqaysto marka waxay leeyihiin annaga xukunkeenu sidaas waayo meeshan marka boqorku meliku misra waa gaal isaga xukunkiisu xugun kala waayo qofkii in siyaabo kale iyo waxyaabo kala uxuguna tuugga agtiisa laakiin ilaahay arrinkan waxbuu ka wataayo iyagiibaa afkooda xujada laga yeersiinayaa lagu reebi lahaa binyaamiin marka waxaa la yidhi maxaan ku abaalmarinaynaa markaasay yidhaahdeen wixii tuugga lagu abaalmarin jiray oo in la addoonsadoo la qabsado la haysto qofkii alaabtiisa lagu arko fa huwa isagu jazaa-uhu weeyaan abaalmarkiisa waaye kadalika sidaadaasaan najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay fabada-a biawciyatihim fabada-a wuxuu ku bilowday yuusuf biawciyatihim weelashoodiibuu ku bilaabay yacnii fabada-a wuxuu ku bilaabay bitaftiishi awciyatihim weelashooda fatashaaddoodiibuu ku bilaabay qabla wicaa'i akhiihi qabla taftiishi wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa intaanu fatashin ka hor ayb intaana marka wuxuu yeelayaa marka ugu horeysaba haddii isaga laga bilaabo arrin lasoo maamulay waayo inay dhahaan baa laga yaabaa iyaga kuwooduu ku bilaabay marka fabada-a wuxuu ku bilaabay biawciyatihim bitaftiishi awciyatihim weelashoodii fatashaaddoodii buu ku bilaabay qabla wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa fatashaaddiisa ka hor uma markaa dabadeed istakhraja wuu soo bixiyey haa weelkii min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa xaggiisiibuu kasoo saaray ou kasoo bixiyey kadalika sidaadaas oo kale yaan kidnaa aanu u samaynay liyuusufa yuusuf aan u samaynay maa kaana ma uunan ahayn liyaakhuda inuu qaadanayo akhaahu walaalkiis fii diini lmeliki fii xukmi lmeliki boqorka xugunkiisa mid walaalkii ku qaato ma uunan ahayn yuusuf ilaa an yashaa allahu inuu alla doonaya maahane narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin darajaad baan kor yeelaynaa man ayaan kor yeelaynaa nashaa-u aan doonayno wa fowqa kulli dii cilmin cilmi ku saaxiiba dhammaantii korkiisa caliimun mid cilmi badan baa ah sidaa markuu yeelay markaa dee ilaahay subxaanahu watacaala baa arrintaa u fududeeyey buu alla noo tilmaamayaa wuxuuna leeyahay haddii boqorka tiisa xukunkiisa lagu socon lahaa yuusuf walaalkii ma uunan heleen laakiin iyaga xukunkoodii ayaa qabtay oo iyagiibaa afkoodii ka sheegtay waxa lagu ma lagu xukumayo oo lagu maamulayo sidaana ilaahaybaa u fududeeyey yuusuf arrintaa iyadana nicmo kale oo alla yuusuf uu siiyey waayo marka aayaddan culimada qaar baa waxay u daliishadaan waxaa la yidhaahdo xeeladaysiga ataxaayul qofka inuu xeeladaysto uu tabaysto ayb taxaayulku marka laba nooc buu u qeybsamaa taxaayul madmuum ah iyo taxaayul maxmuud ah midna waa bannaan yahay midna ma bannaana midka bannaan daabitkiisu wuxuu yahay xaq adiga aada leedahay inaad ku hesho waxa aad ku helaysid xaq adiga aa leedahay kaad ku helaysid cidna markaa yacni aadan ku dulminaynin ayb wixii taxaayulka ama xeeladaysiga baabkaa galo waa taxaayulun maxmuud waana midka nabiyullaahi yuusuf sameeyey waay leanna walaalkii la dhashay isagaa uga roon walaalahan kale leanna walaalahan kale waa nimankii ku riday ceelka isaga oo isaga laftiisana marka yacni walaalkan kale laftiisa aan u wanaagsanayn marka maadaama walaalkii uu yahay dadna isaga ugu dhow yahay uguna roonaansho badan yahay walaalkii inuu isaga gacantiisa soo galo waxa weeyaan wax fiican way wax yuusuf xaq u leeyahay way arrintaabuu u tabaystay oo u xeeladaystay way bannaan tahay middaas marka waxaa la mida maalan taxaayulka bannaan dagaalka marka lagu jiroo kale waa la xeeladaysan karaa oo nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi alxarbu khadcatun dagaalku waxaa weeyaan hal mar isdagid waay waa la xeeladaysanayaa marka dagaalka xeeladaysiga loo xeeladaysanayo oo ninka muslimkae ciidanka hogaaminayo ou cadowga intuu u xeeladaysto ou cadowgii markaa yacni sidaa kaga takhalluso wax wanaagsan weeyaan iyadana waana midda nabiga sala allahu alayh waali wasalama kacbu bnul ashraf markii uu saxaabada u diray midda ay sameeyeen oo iyagu saxaabadii xeeladaysteen waa min ataxaayuli lmaxmuudi waay kaas nacam leanna maxaa yeelay gaal nebiga caynaya oo dhibaya oo haddana rasuulkii alleh dilkiisu uu soo xukumay waay nacam oo ninkaa marka wuxuu yidhi alleh rasuulow dhibay yaa soo dilayo oo aadayo maxamed ibnu maslama iyo rag saxaabadii baa baxeen sidaasaa nebigu u diray wayna xeeladaysteen waana ka takhalluseen abuu raafic isaguna sidoo kale waa kii markaa saxaabada qeyb kale ay sidaasoo kale u dileen wixii noocaasoo kale waa wax bannaan taxaayulka aan bannaanayn laakiin wuxuu yahay waajib inaad iska riddo waajib adiga kugu waajibay saad iskaga ridi lahayd midkaa taxaayul oo madmuum ah weynaan waana midda ay salafka qaar yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum u daliisho jireen waay suurat lacraafna aan kusoo marnay was'alhum can ilqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan aayadahaas aan kusoo marnay waajib marka adiga lagugu leeyahay inaad u xeeladaysato sidaad u baajin lahayd amase xaaraan adiga wax lagaa xarimay inaad saad u heli lahayd oo aada xaaraanta u kori lahayd darteed inaad u xeeladaysato waxyaabahaasna de dadka waxaa lagu ibtileeyey alla kacabsiga iyo cilmiga aan u baranin min baab yacnii ila alla kacabsi iyo khashye iyo alla kacabsi aan u baranin dad waxaa jira fiqhiga iyo axkaamta barto alla kacabsiguu ku yaryahay keliya diintu marka wuxuu ka yaqaanaa qiil bis qof haweentiisii yacnii furay oo ay ka baa-intay oo saddexdii ku dhammaatay siduu ugu soo celin lahaa unbuu diinka u bartay ayb amase waxbaa loo keenaa markaasuu wuxuu leeyahay waxaan baa sheikhow saana igu dhacday qiil iyo wax ma jiraa markaasuu leeyahay alxiilatu kadaa masaladan xiiladeeda looga baxsada sidaas waay mid baa u imaanaya zakadu waa igu badan tahay inaan bixiyo ma raba see la yeelaa markay soo dhawaato maalkii kala qaybi dad aad ka qaadan kartoo kale ilmahaaga oo kale iyo c c maalki markaad milkigaagii ka saarto zakadii waqtigeediina baxo soo cesho haddana waxaa la yaableh marka waxay leeyihiin qofkaa waaba ka dhacday zakadii haddana leeyihiin diintii dhammayd marka waxay ka dhigayaan daahir bis taagan cuquudan ama marka wax la bixinayo cuquudda yacni marka qofka uu wax hibeynayo ujeeddaa wax loo hibeeyaa cuquudu maqaasid baa ka dambayso qaacida fiqhiyana waxay tahay al-umuuru bimaqaasidiha shaygan marka sidii sharciga ugu talagalay si ka duwan haddaa u isticmaalayso wax ka jira male waxaan aada daldalayso ood u ekaysiinayso daahirkooda aada sharciga waafajinayso wax ka jiraya markaasi ma ma laha ayb taas marka dadku inay ku baraarugsanaadaan nin baa naagtii saddex ku furaayo amaba saddex bawba yaa tii u dambeysayba u furay markaasuu wuxuu sameynayaa marka nin kale yuu u tegayaa markaasuu leeya naagtaas io maxlal maxlalkii marka muxuu sameynayaa nin baa loo tegaya caqad baa la gelayaa marka caqadkaas la gelayo wuxuu noqonayaa nikaaxan ninkan dambe haweenta uu nikaaxsanayo ee nikaax maqsuud bau lahaa sharcigu ka lahaa kuwan laakiin nikaaxani maqsuudka ay ka leeyihiin waa maxay naagtan in ninkaas ay u xalaalowday u laabato ee nikaaxana maqsuudkiisu sidaas ma ahayn ayb nikaaxa maqsuudkiisuna sidaa ma ahaan jirin ayb in marka laga dhigto wixii nikaaxa maqsuudkiisa in ilmo lagu helo ninkani haweentaani markaa yacni uu ku dhowrsado zina kaga dhowrsado waxaasay ahayd wixiiba waa laga baxay oo nikaaxani waxaa loo isticmaalayaa naagtan ninkaa ha u noqoto qasadkii shaarica iyo adiga kaaga labay kala noqdeen maalkan aada hibeynayso ood dhiibaysid ood ilmahaaga ama aada siinaysa dadkaaga hibada qasad baa maqsuud baa sharcigu ka leeyahayo in ninkan aada siisay uu maalaysto ood ugu tabarucdo caqad tabaruc waay adiga laakiin tabaruc uma jeedid zaka ka dhuumashaad ugu talagashay marka shaarica waxa caqadkan ugu talagalay wax ka duwan inaa adiga u isticmaasho shaydaannimo aada u dhib aada u daran waay ninkaasi marka waxaa ka roon ninka toos xaaraanta ugu dhaco ayaa ka roon maxaa yeelay ninkani wuxuu ismoodsiinayaa cilmigiisaas shaygani waaba xalaalaystayba cilmigiisa inuu wax u xalaaleynayo ayuu u malaynayaa marka waa khatar culimadana marka qaarkood kutubta xiyalkaas lagu qoro waxay dhihi jireen kitaabulxiyal kitaab la yidhaahday waxay u bixiyeen kitaabu lkufri ayb alimaamu lbukhaarina waa ogtihiin kitaabkiisa saxiixa wuxuu leeyahay kitaab dhan buu u sameeyey kitaabu ibaali lxiyal ama kitaabu lxiyal ayuu ku magacaabay ibdaalkeeda nusuusta kusoo aroortay iyo ayuu uga hadlay ee maantana marka dadku waxa soomaalidu qiilka u yaqaanaan waayo naam xeeladaysiga haddaad maqasho waa waxa qiil ii fiiri waayo naam ninkani waa ogyahay sida qawiga waa fahmayaa waxaana inaynan usoo noqon karin ama shaygan inuu ku waajibay shiiqoo wax kale ma jiraa buu leeyahay marka loo sheego la yidhaha waxaani waa saas ee xugun ilaahay waa saas haddii la yidhaha haddana mar kale masee isu bedelayaan ayb qisadan marka iyo xeeladaysigaas baatilkaa meel isla mag ma isla gelayaano midka maxmuudka waa midka aadan cidna ku dulminaynin xaqaagiina aada ku qaadanayso kan madmuumka ahna waa midka waajib ah isaga ridaysid ama xaaraan aada ku aadaysid waynaa baabkaana marka in ilaahay looga cabsado diinta loo barto in aakhiro naar looga badbaado jannana lagu galo qofka ilaahay buu soo hor istaagaya allah wax walba og marka ninkan cilmigaba u baranayo inuu diinta cagsiyo waa d aada iyo waa daran yahay reer bani israa'iil buuna shabahayaa dabcan fabada-a wuxuu ku bilaabay biawciyatihim weelashooda fatashaadoodii ayuu ku bilaabay inuu fatasho qabla wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa ka hor intaanu fatashin uma markaa dabadeed istakhraja waa soo bixiyey haa siqaayadii ama yacni suwaacii buu soo bixiyey min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisa xag xaggiisa ayuu kasoo bixiyey kadalika sidaadaas oo kale ayaanu kidnaa ay facalnaa liyuusufa yuusuf aan u sameynay ayb oo markaa yacni sidaadaas oo kale aan yuusuf u sameynay kaydku marka waxaa weeyaan waa fi kadalika facalnaa lahu saas oo kale ay u dhigan tahay ayb sida ay iyagu marka hore u shirqooleen oo ay shirqoolka ugu soo wadeenayo ceelka ugu rideen kadalika sidaadaasoo kale ayaanu kidnaa liyuusufa yuusuf u shirqoolnay markaan oo hadda iyagiibaa shirqoolan oo yuusuf ay u shirqoolan yihiin markii horena iyagaa wax shirqoolay oo yuusuf ayaa shirqoolnaa marka midkan dambe laakiin waa cadaalad soo maaha kii hore laakiin waa dulmi buu ahaa kan waa jaza iyo muqaabalo maa kaana ma uunan ahayn yuusuf liya-huda inuu qaadanayo akhaahu walaalkii fii diini lmeliki fii xukmi lmeliki boqorka xukunkiisa mid walaalkii qaata ma uunan ahayn yuusuf ilaa an yashaa allahu inuu alla doonayo un maahane narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin darajaad baan kor yeelaynaa man ayaan kor yeelaynaa nashaa-u aan doonayno haddii marka laysu idaafeeyana narfacu darajaati man nashaa-u narfacu waxaan kor yeelaynaa darajaati man duul darajaadkood ayaan kor u qaadaynaa nashaa-u aan doonayno wa fowqa kulli dii cilmin ku kastoo cilmi u saaxiiba korkiisa caliimun mid cilmi badan baa ah oo mid walboo cilmile mid baa ka cilmi badan ilaah waxa dhan marka iyo makhluuq oo dhanba allah subxaanahu watacaala yaa ka cilmi badan oo yacnii cilmiga allaan markaa la koobi karin qaaluu in yasriq faqad saraqa ahun lahu min qablu faasarahaa yuusufu fii nafsih walam yubdihaa lahu qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq haddii uu xado midkan benyaamiin faqad xaqiiqo ee saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaaday baa xaday min qablu min qablihi isaga hortiis mid isaga la dhashay baa hadda ka hor waxaday fa asara wou siraystay haa kelmadda soo socoto yuusufu yuusuf wou siraystay fii nafsihi qalbigiisa iyo nafsadiisa dhexdeeduu ku siraystay walam yubdihaa ma muujinin kelmadda soo socoto lahum iyaga uma muujinin waa maxay marka wixii uu siraystay qaala wuxuu yidhi yuusuf ay fii nafsihi wuxuu ka yidhi antum idinkaa sharun shar badan makaanan xagga darajada idinkaa ku shar badan miman wasaftumuuhu annahu saraqa idinkaa ka shar badan kii aada ku tilmaanteen inuu waxaday wallaahu allaa aclamu ogaal badan bimaa waxa tasifuuna aada sifeynaysaanna ilaahay baa og intaabuu qalbiga ku qarsaday yuusuf ayb oo bannaankii marka uma keeninoo uma sheegin warkaas ayb qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq haddii uu xaday benyaamiin faqad xaqiiqahe saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaaday baa xaday min qablu min qablihi isaga hortii yuusuf bayna ka wadaan sariqada iyo tuugada markaa uu galay maxay ahayd marka way isku khilaafeen mufasiriinta waxay yidhaahdeen qaarkood sida saciid ibnu jubayr iyo qataada oo kale kaana lijaddihi abi ummihi awowgii hooyadii dhalay ayaa wuxuu lahaa sanamun yacbuduhu sanam uu caabudo fa akhadahu yuusuf waa soo qaaday siran si sir ah ow amase kasarahu waa jebiyey wa alqaahu fi dariiqi jidka ayuuna ku tuuray lianlaa yucbada si aan loo caabudin tiibay marka ka wadaanoo hadda ka hor baa walaalkii u xaday oo sanamkaabuu awowgiis ka xaday saasay u jeedaan mujaahid isaga wuxuu yidhi ina yuusufa yuusuf jaa-ahu saa-ilun yowman nin tuugsanayaa maalin u yimid fa akhada baydatan min albeyti ukun buu guriga ka qaaday fa naawalahaa lisaa-ili kii tuugsanaya buu siiyey tuugada ay sheegayaan marka taas sufyaanu bnu cuyayna wuxuu yidhi akhada dajaajatan min aطayri alatii kaanat fii beyti yacquuba fa acdaahaa saa-ilan shimbir ama yacni digaag guriga joogay ayuu intuu soo qaaday digaaggii guriga ka mida ayuu nin miskiina iska siiyey adugu waxyaabahaas weeyaan amase waxay wahb bnu munabih isaga wuxuu yihi kana yakba'u طacaama min almaa-idati lilfuqaraa oo wuxuu sameyn jiray marka wuxuu qarin jiray cuntada ayuu intuu ka miiska ka qaado ka qariyo ayuu fuqarada u keydin jiray oo meel u dhigi jiray u qarin jiray waxyaabahaas ay marka sariqadu ka wadaan kulligoodna waxyaaba tusaya un waxaa weeyaan yuusuf wanaagiisa un tusayo fa asarahaa fa asara wuu siraystay haa yacni kelmadda soo socoto yuusufu yuusuf waa siraystay fii nafsihi nafsadiisa dhexdeedu ku qarsaday walam yubdihaa ma muujinin kelmaddaasi lahum iyaga uma muujinin kelmaddii marka waatan qaala wuxuu yidhi yuusuf antum idinku sharun kuwa shar badan baatihiin afcalu tafdiil waayo makaanan xagga darajada iyo booska aad taagan tihiin boos la taagnaado idinkaa ku shar badan oo kuwan aada ku sifaynaysaan tuugada idinkaa ka xun wallaahu allaana aclamu ku ogaal badan bimaa waxa tasifuuna aada sheegay aada sifaynaysaan allah ku ogaal badan ayb sidaasuu marka ku yidhi intaana marka waa qarsanaya qaaluu yaa ayuha alcasiizu ina lahu aban shaykhan kabiira qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha hooyo alcasiizu midka casiiska ahow boqorkanow ina lahu wuxuu leeyahay wiilkan aad haysataan aban aabba ayaa u sugnaaday shaykhan oday ayaa u sugnaaday oo uu leeyahay kabiiran aada waayeel u aho yacni aada u weyn fakhud qaado axadanaa midkaan makaanahu booskiisa u qaado oo mid innaga naga mida booskiisa u qaado inaa anagu naraaka waan ku arkaynaa min almuxsiniina inaad ka mid tahay kuwa ixsaanka badan qaala wuxuu yidhi macaada allaahi ilaahay baan magan galay an na'khuda min an na'khuda inaan qaadanno ayaan alla ka magangalaynaa ilaa man qof mooyaane wajadnaa aan helnay mataacanaa alaabteenna cindahu agtiisa aan ka helnay maahane inaa anagu idan markaa haddaan cid kala qabsanno la daalimuunan ahaaneynaa kuwa ulmi dulmi falayaal ah markana marka waxay ku dayeen marka oday waayeelow ninkan ka cunugan kasoo tegay inaga mid kamida bal nagu bedelo oo booskiisii geli meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka dembiga markaa lagu hayo qof aan ahayn haddii loo ciqaabo ama ciqaabtii loogu qabto waxay noqonaya dulmi haddii marka aabbuhu maalan intuu wax dilo wiilkiisii oo waxba aan dilin layska qabto oo isaga la xirto amaba isaga la dilaba wiilkii ama cagsi la yeelo waxaasoo dhan marka yacni dulmi bay noqonaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu casiis midkan sharafta badano ina lahu wuxuu leeyahay wiilkan yacni waxaday sida iyaga markaa ay la tahay haysataan aban aabba ayuu leeyahay shaykhan oday ah kabiiran waa aada u weyn ayuu yacni sidaa ah buu leeyahay ee fakhud qaado axadanaa midkaan makaanahu booskiisa u qabso oo u qaado inaa anagu naraaka waan ku arka fakhud qaado axadanaa midkaan makaanahu booskiisa u qaado oo isaga intaad iska daysid mid kaleo inaga naga mida dadkeennan waaweyn qaado inaa anagu naraaka waan ku arkaynaa min almuxsiniina si dadka ixsaanka fala inaad tahay baan ku arkaynaaye qaala wuxuu yidhi macaada allaahi ilaahay baan magangelayaa an na'khuda min an na'khuda inaan qaadanaan alla ka magangelaynaa ilaa man qof mooyaane cid kale inaan qaadanno oo aan qabsanaan alla ka magangelaynaa wajadnaa aan ka helnay mataacanaa alaabteenna cindahu agtiisa inay tahay inaa anagu idan markaa la daalimuuna kuwa dulmi falay ayaan noqonaynaa haddaan sidaasba yeelno way quusteen marka falama istay-asuu minhu khalasuu najiyaha falamaa markii istay-asuu ya-isuu markay quusteen minhu isaga xaggiisa ay ka quusteen yuusuf xaggiisa khalasuu way soocmeenoo gaar bay u baxeen najiyan xaal ay yihiin kuwa faqaya oo showrayo qaala kabiiruhum koodii weynaabaa wuxuu yidhi alam taclamuu miyaydnan oge miyaydnan ogeyn ana abaakum aabihiin qad akhada inuu qabtay calaykum idinka korkiina mawhiqan ballan adag inuu ku qabtay ballanta oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay inuu ku qabtay dushiina miyaydnan ogeyn wa min qablu hadda ka horna maa faradtum tafriidakum gaboodfalkiina miyaydnan ogeyn hadda ka hor aada ku gabood fasheen fii yuusufa yuusuf sha'nigiisa falan abraxa ka zuuli maayo al-arda dhulkii ka zuuli maayo xataa ya-dana lii ilaa uu ii idmayo abii aabbahay ilaa uu iamrayo ii idmaya maahe meeshan masara ka bixi maayo ka tegi maayo aniga aw amase yaxkuma allaahu inta uu alla soo xukumayo lii aniga uu ii xukumayo walaalkay uu markaa yacni gacantayda soo gelinayo wa huwa isagu khayru lxaakimiina weeyaan alle inta wax xukuntaa kan ugu khayr badan irjicuu noqda oo laabta ilaa abiikum aabbihi nintii kaa u laabta faquuluu dhaha yaa abaanaa aabbaheenow ina bnaka wiilkaagii saraqa waa xaday waxbuu xaday wamaa shahidnaa ma anan marqaati furin calayhi korkiisa kuma marqaati furin innaga isaga korkiisa uguma marqaati furin ilaa bimaa kii un baan ugu marqaati furnay calimnaa aan ogaanay maahani wixii aan og ogeyn yaanu ugu marqaati furnay ee annaga iskagama marqaati furin markii hore cilmi la-aan oo weelkii oo laga soo bixiyey yacni isaga alaabtii oo laga soo bixiyey isaga rarkiisaan aragnay wamaa kunnaa ma anan ahayn annagu xaafidiina kuwa og oo yacni ilaalinayo oo yacni dhowrayo og lilgeybi qeybka kuwa yacni dhowrayo oo ka warqabo oo og ma anan ahayn annaga oo haddaan ognahay inuu xadaya maba soo wadnaynba meeshiisuu iska joogi lahaa sidaa ku dhaha buu yidhi was-al su-aal alqaryata ahlalqaryati qaryadii dadkoodii weydii allatii qaryada oo kunaa aan ahayn fiihaa dhexdeeda walciira safarkiina su-aal allatii safarka oo aqbalnaa aan soo jeesanay annaga fiihaa maceeda aan la soo jeesanay oo qoladii aan lasoo baxnay oo aan lasoo noqonay kuwaasna bal su-aal say wax u dhaceen wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay warkeennaas falamaa markii istay-asuu ay quusteen istay-asa istafcala waaye laakiin hadda macnaha loo jeeda waa macnihii mujaradka istay-asa hadda iyadu istafcalay u samaysan tahay laakiin macnihii mujaradka ahaa yaa laga laqbeynayaa istay-asuu ya-isuu baa laga macnaynaya falamaa markii istay-asuu ay ya-isuu markay quusteen minhu min yuusufa yuusuf xaggiisa ay ka quusteen khalasuu way soocmeen dadkiibay ka soocmeen najiyan iyagoo faqayo oo koodayo oo showrayo oo dadkii kaley ka dhex baxeenoo waa tashteen qaala kabiiruhum koodii weynaa wuxuu yidhi alam taclamuu miyaydnan ogeyn ana abaakum aabihiin qad akhada inuu qaaday calaykum idinka korkiina inuu ku qabtay mawhiqan ballan ay dhaar la socotay min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay sidaa miyaydnan ogeyn wa min qablu maa faradtum wa tafriidakum miyaydnan ogeyn gaboodfalkiina min qablu min qabli haadaa kan hortiis fii yuusufa aada ku gabood fasheenna miyaydnan ogeyn waay marka maa faradtum maada waxaan ka dhignay masdariya ficilka ka dambeeya iyo iyadaan masder ka dhalaalinay fii maxalli nasbin weeyaan marka taclamuudaas baa markaa yaa caamil u noqonayso alam taclamuu miyaydnan ogeyn ana abaakum jumladaabaa marka lagu cadfay wa min qablu maa fara wa tafriidakum miyaydnan ogeyn wayn alam taclamuu miyaydnan ogeyn tafriidakum idinka gaboodfalkiina ma ogidin miyaa fii yuusufa aada ku gabood fasheen min qablu hadda ka hor siyaabo kaloo loo ciraabi karana way jirtaa laakiin sidaanaan isaga wadaynaa falan abraxa ka zuuli maayo al-arda dhulka dhulkana wuxuu ujeedaa masar xataa yaadana lii ilaa ou idmayo ou i amrayo abii aabbahay ow amase yaxkum allaahu alla uu xukumayo lii aniga ou iisoo xukumayo oo walaalkay markaa yacnii gacanta aan kusoo dhigayo oo yacni uu soo bax qoladan marka hadda haysata gacantooda uu kasoo baxayo wa huwa alla khayrulxaakimiina inta wax xukunto kan ugu khayr badan waay irjicuu noqda idinka intiina kale ilaa abiikum aabihiin u laabta faquuluu dhaha yaa abaanaa aabbaheenow inabnaka wiilkaagii saraqa qad saraqa waa xaday wiilkaagii waxbau xaday sidaa ku dhaha ayb ibnu cabaas iyo daxaak iyaga waxay aqriyeen qad suriqa ayb qad suriqa ay nusiba ila sariqati waayo markaas suriqa haddii la aqriyo marka waxay tahay qiraa shaad a waayo dabcan marka qad xaqiiqe ah suriqa waxaa lagu xukumay tuugnimo saasay ka dhigan tahay qad saraqana isagaa xaday waayo marka ta dambana waxaa loo nisbeeyey tuugo wamaa shahidnaa ma marqaati furin innaga calayhi isaga korkiisa kuma marqaati furin ilaa bimaa un baan ugu marqaati furnay kii calimnaa aan ogaanay maahani yacni maa qulnaa haadaa ilaa bicilminaa warkan aan dhahayno innaga iskama dhihin ogaal ayaanu ku niri sidaas oo waxaan aragnay weelkii saaci oo laga soo bixinayo isaga weelkiisii ayb wamaa kunnaa ma aanan ahayn lilgaybi waxa maqanna xaafidiina ay caalimiina kuwa og ma aanan ahayn waxa maqanee soo socdana dad og ma aanan ahayn oo haddaan ogaan lahayn inuu wax xadi doono maba gacantaadaba kama bixineenoo waanba ka tegi lahayn ayb was-al weydii alqaryata ahlalqaryati way mudaaf baa marka u qadaran ayb was-al su-aal alqaryata ahlalqaryati qaryadii dadkeeda su-aal allatii qaryada oo kunnaa fiihaa dhexdeeda aan ahayn masar dadkii joogay hala hala weydiiya markaasi walciira safarkiina su-aal allatii safarka oo aqbalnaa aan soo jeesanay fiihaa ay macahaa iyada la jirkeeda qoladii marka aan lasoo jeesanay oon lasoo laabanayna weydiiyo su-aal wa inaa anagu la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay qaala wuxuu yidhi yacquub bal ee iska badaa sidaas aada sheegaysaane sawalat lakum waxay idiin qurxisay anfusukum nafihiinna amran arrin bay idiin qurxisay fa sabrun fa amrii aniga amarkayga ama fa calaya korkayga sabrun unbaa sabar sabarka oo jamiilun qurux badanoo murug iyo walwal iyo eed sheegasho aynan la soconin yacni waxaan ujeedaa eed sheegasho aynan la soconin murugtu iyada dembi maahani casa allaahu alla wuxuu xaqiiq ku yahay an ya-tiyanii inuu ila imaanayo ii keenaya bihim iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantoodba inahu alle huwa isagu alcaliimu alla ogaal badan waayo alxakiimu xikmad badan oo waxa uu samaynayo ay xikmad uun ka dambeeyaan watawallaa waa jeestay canhum iyaga xaggoodiibuu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa asafaa alla murugtaydaay calaa yuusufa yuusuf aan u murugoonayo wabyadad way caddaatay caynaahu labadiisii indhood min alxusni tiiraanyo iyo murug darteed ayay la caddaatay fa huwa isagu kadiimun mid aada loo murug geliyey waaye oo la caburiyey oo murugtu ay caburisay weeyaan isagii ayb waxyaabahan oo dhan marka ilaahay isaga darajadiisana korba ugu qaadayaa waana lagu imtixaanayaayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub bal ee sawalat lakum waxay idiin qurxisay anfusukum nafihiinna amran arrin bay idiin qurxisay ayb macnaha marka ikhtisaar baa ku jiro way soo laabteen warkii bay sheegeen markaasuu sidan ku yidhi ayb fa sabrun markaa bal sawalat lakum anfusukum nafihiinni waxay idiin qurxisay amran arrin ay ayb walaalkiin baa marka waxaad u qaadeen masar lidalabi nafcin caajilin nafci deg deg oo adduunyo idinkoo raadinayaad xagga u qaadeen marka arrinka nafsadiina arrin idiin qurxisay fa sabrun jamiilun fa calaya korkayga sabrun sabar ayaa ah sabarka oo jamiilun wanaagsan oo qurux badan oo argagax iyo aanay la soconin iyo eed sheegasho casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiq ku yahay ama laga rajaynayaa alla xaggiisa an ya-tiyanii bihim inuu iila yimaado oo ii keeno jamiican xaal ay yihiin dhammaantood marka jamiicantooda waxay ku dhacaysaa yuusuf iyo wiilkii kale binyaamiin iyo kii kaloo weynaayo meesha kusoo haray oo yidhaan uma baxayay inahu alle isaga huwa isagu alcaliimu alla ogaal badanoo addoommadiisa axwaashooda og waay alxakiimu xikmad badan waay watawallaa waa jeestay canhum iyaga xaggoodii buu ka jeestay khabarkaa markuu soo gaaray murugtii baa marka ku mataanaysay tii yuusuf oo ay haysatay yaa mid labaad haddana marka ugu timid dayib arrintaas marka murug bay ku kicisay markaasuu marka wuxuu yidhi watawallaa canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala waxa uu yidhi yaa asafaa xarafkaani marka wuxuu ahaa marka asafii buu ahaa oo meeshaa marka ya oo marka yaa-ulmutakalima ku jirto ya-dii baa marka waxaa loo bedelay marka yacni alif baa loo bedelay xarafkii iyada ka horreeyeyna waa la fadxiyey munaasabada xarakada iyo tashaakulkaas ka dhexeeyo darteed yaa asafaa baa marka saasay ku noqotay watawallaa canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa asafaa alla murugtaydaay calaa yuusufa yuusuf aan u murugoonayo wabyadat way caddaatay caynaahu labadiisii indhood min alxusni min ajli lxusni tiraanyo iyo murug darteed fa huwa isagu kadiimun mid la caburiyey waay oo markaa yacni murugtu ay caburisay qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranee tafta-u laa tafta-u ka zuuli maysid adiga tadkuru inaad sheeg sheegaysid yuusufa yuusuf xataa takuuna intaad ka ahaato xaradan mid halaag ku dhawaadaba mid halaag ku dhowaaday ow amase takuuna intaad ka ahaato min alhaalikiina kuwa halaagsamay dayn maysid inaad yuusuf uun sheeg sheegayso nin waa hore halaagsamay oo ceel lagu riday oo awalna ilmo yar ahaa yuusuf unbaad ku jirtaa warkiisa unbaad haysaa marka ilaa aada yacni halaag uga dhawaato warkiisa ma daynaysid bay leeyihiin qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranee tafta-u xarafkan marka waxaa lasoo qadarayaa xaraf nafyi ah ay laa tafta-u fati-a buu asalka maadigiisu uu ahaa fati-a marka marka ay camal falayso camalu kaana ay qabanayso nafyi baa shardi u ahaa fati-a iyo barixa iyo zaala iyo infaka iyo iyagu marka in nafyi uu ka hormaraa laasim ahayd nafyigu marka waa muqadar hadda meeshan waa ku qadaran yahay qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaan ku dhaaranee tafta-u laa tafta-u ka zuuli maysid waaye tadkuru inaad sheegaysid yuusufa yuusuf inaad sheeg sheegaysid arrintaa iyadaa yacni ka tegi maysid xataa takuuna intaad ka ahaato xaradan mid yacni markaasi yacni halaag ku dhowaaday ay mushrifan cala alhalaag ayb mujaahid marka maaduuna waa inta geerida un ka sokaysa ilaa aada sakaraadood geeri ku dhawaatid yuusuf unbaad haysaa warkiisood un sheeg sheegaysaa ow amase takuuna intaad ka ahaato min alhaalikiina kuwa dhintay oo halaagsamayba ayb ilaa aad ka dhimato ama aada dhimasho kaga dhowaato yuusuf ka zuuli maysid inaad sheeg sheegaysid qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub inamaa ashkuu waan inamaa wax kale maahane ashkuu waan sheeganayaa aniga bathii murugtayda iyo waxusnii tiiraanyadayda ilallaahi unbaan u sheeganaya allaan u sheeganayaa waa bani aadam u sheegan maayo wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa waxaan ka ogahay maa shay baan ka ogahay laa taclamuuna idinku aydnan ogeyn idinku waxaydnan garanaynin baan alla xaggiisa ka ogahay dhibkaygana idinka idin sheegi maaye allaan u sheeganayaa markaa qofku markayda murugtu ka badato oo ay yani meel walba kasoo hareereyso yacni qofku marka hadduu ilaahay subxaanahu watacaala murugtiisa u sheegto ilaahay waa ku filan yahaa laysa allaahu bikaafin cabdahu ilaahay miyounan ahayn addoonkiisa mid ku filan isagaa dhegaysanaya maqlayo ducadiisau maqlayaa baryihiisau maqlayaa farajkiisana isagaa marka u dhow oo usoo gargaarayo aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah darsiga marka ku jiraa waxay tahay meeshani qofka markay murug qabato bani aadam inuu u dan sheegto dhibkiisa inuu bani aadam u sheegto maahane inuu ilaahay allihiis uun dhibkiisa u sheegto xag alle un markaa farajka uu ka sugo mar allaale kulamaa farajka uu xag alle ka sugo in yacni farajkaas inuu helo ayuu markaa ku dhow yahay saa darteed xadiidka nabiga sal ll ly slam ibnu cabaas wuxuu ahaa waina sabra maa waina alfaraja maca sabri ama maca alkarbi farajku wuxuu la socdaa marka kurbada murugtou la socdaa ayb waina anasra maca sabri gargaarkuna wuxuu la socdaa sabarka labadaa marka isla socdaa culimada marka waxay leeyihiin farajka iyo kurbada waxa layskugu xiray waxay tahay marka ay kurbadu badato kulamaa ay kurbadu iyo murugtu weynaato kulamaa qofka uu ka baxayo bani aadam iyo asbaabahan caadiga ah inuu ku tiirsado xaggu iska dhigayaa ilaahay unbuu ujeesanayaa marka aada ilaahay keliya u jeesataana wax waad helaysaa farajkii waa imaanaya saa darteed marka xadiidkii sacd bnu abi waqaas wuxuu ahaa wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ma la idin gargaarayaa oo ma la idin arsuqayaa ilaa kuwiina taagta daran ducadoodaa laydinku arsuqaa waay kuwa taagta daran ducadooda culimada waxay ku cilaynayaan waxay leeyihiin ninku markuu iska daciif yahay maal badanna uusan qabin tol iyo qabiil badanna uusa isku haleyneynin uunan qabin xag alla bis buu u jeesanayaa dadka kale laakiin xoogaa akoonka ugu jiro ayuu fiirinayaa wallahi haddii dhibaato timaado xoogaa maalkaas bal maanta meeshaa kuu yaalla ku baxso tacalluq kalaa ku jiro ilaahay xataa haddii uu baryayo meel kalena waa ku tacalluqaa cashiiradiisa iyo qoladiisa iyo hubkiisa iyo wax unbuu fiirinayaa laakiin dadkan ducafadee taagta daran maalna meel uma yaallo dad ay meel ku og yihiinna ma jiro ilaahay unbay gacanta u taaganayaan farajkii waa u imaana marka laakiin haddaad wax isku hadlayso adiga waxaa isku hadlaysay baa lagugu hadlaynayaa marka ayb marka ducadu waxay rabtaa marka macnaha ducadaaba wuxuu yahay fa faqrigaaga iyo baahida aada alla u qabto inaad bannaanka soo dhigto watabaru-u min alxawli waalquwati inaad ka beri noqoto xeelad iyo awood labada inaad xagga iska dhigto ilaahay uun addoon miskiin u ah inaad ahaato saasaa laga arka nabiyullaahi yacquub marka taas buu marka uu addoonnimadiisii oo alla subxaanahu watacaala uu addoon u ahaa ayuu bannaanka dhigayaa baahidiisa alla uu u qabo ayuu bannaanka keenayaa haddii ambiyada ilaahay marka sidaan loo murjin jiray murugtu ay soo mari jirtay ilaahayna ay sidaan u baryi jireen oo ay xeelad iyo quwo xagga iska dhigeen ee ambiyada dadka kasoo haray iyaga maxaa xaalkoodu ou noqonayaa waa inay ambiyada ku daydaanoo ilaahay xaggiisa unay u jeestaan oo ay waxyaabahan kale indhahooda ay kasoo laabaan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub inamaa wax kale ma ahani ashkuu waan sheeganayaa aniga bathii murugtayda iyo wa xusnii tiiraanyadayda ilallaahi alle intii kaa un baan u sheeganayaa markii murugtu ay ku badatay buu sidaas marka yidhi iyaga qallafsanaantooda markau arkay iyo murugtii oo badatay war allaan waxaygii u sheeganayaa buu yidhi ilallaahi alle intii kaa baan u sheeganayaa wa aclamu min allahi ilaahay xaggiisana waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydnan ogeyn idinku ayb yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih yaa baniya wiilashaydow idhabuu taga baxa fataxasasuu soo akhbaar dalba min yuusufa yuusuf shanigiisa ama yacni yuusuf xaggiisa kasoo war raadiya iyo wa akhiihi walaalkiisa walaa tay-asuu ha quusannina min rawxillaahi min raxmatillaahi ilaahi naxariistiisa ha ka quusannina inahu shanigu waxa uu yahay laa yay-asu ma quusto min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqowmu qolo unbaa ka quusato alkaafiruuna kufriyey ayb sidaasuu marka ku yidhi yaa baniya wiilashaydaa idhabuu taga fataxasasuu taxasuska marka waa dalabu alkhabar khabar raadintii iyo weeyaan bacdi alculamaa baa taxasus iyo tajasuska kala saaro tajasusku waa marka shar shar la rabo w ahbaar iyo waxbaa la raadinayaa dalaban lishari taxasuskuna waxa uu yahay dalaban lilkhayr ayb yani marka yuusuf warkiisii bal soo xooraan gala oo soo raadiya yaa bani yadhabuu idhabuu taga wiilashayday taga fataxasasuu soo khabar raaca min yuusufa yuusuf xaggiisa wararkii yani xaggiisa wararkiisa soo raadraadiya iyo wa akhiihi walaalkii walaa tay-asuu ayb ha quusanina min rawxillaahi ilaahi naxariistiisa ha ka quusanina inahu shaanigu waxa uu yahay laa yay-asu ma quusto min rawxillaahi ilaahi naxariistiisa ila alqowmu qolo unbaa ka quusato alkaafiruuna kufriyey dunuubta kabaairta marka waxaa ka mid a alya-su min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa oo laga quustaa waxay ka mid tahay min alkabaa'ir sidoo kale waalmnu min makri illaah ilaahay ciqaabkiisa ama shirqoolkiisa oo laga aamin noqdaana min alkabaa'ir bay ka mid tahay laba weeyaan marka shay inaad ka yacnii iska cadaabka alle inaad ka aamin noqotona waa kabiira min alkabaa'ir waxaa kaloo kabiira naxariista alle inaad ka quusato marka ilaahay naxariistiisana waa inaad quudaraynayso ood rajaynayso ee cadaabka allana inaad ka cabsanayso bayna alkhawfi waalrajaa in marka xaalkaagu uu ahaado ood sidaa sidaas ku noolaato yay tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed